bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada qodobada warka caawa kuwada ugu darkoran waxaa ka mid ah tuhmiyaha degmada jowhara oo kormeeray laamisaarista wadooyinka oo meel wanaagsan maraya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud etoobiya kala hadlay khilaafka koonfur galbeed ee kala dhexeeya faahfaahino ka soo baxaya dagaal ka dhacay sanaag maamulka koonfur galbeed oo dowladda federaalka ku eedeeyey inuu hubkii masar laga keenay ay ayaga kusoo weerareen wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka xukuumadda soomaaliya xildhibaan xuseen cali xaaji oo beeniyey inuu iska casilay xilka wasaaradda warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan weerar lagu qaaday sibtal ku yaalo koonfurta dalka suudaan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegeystantaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan gudoomiyaha degmada jowhar ahna duqa caasimada mudane cismaan maxamed mukhtar baare ayaa kormeer ku sameeyey sida ay u socoto shaqada laamisaarista wadooyinka magaalada oo markana heer sare maraya kormeerka gudoomiyaha waxaa ku weliyey gudoomiye ku-xigeenka labaad ee degmada jowhar mudane maxamed amiin cali axmed xoghayaha dowladda hoose mudane maxamed abuukar cali iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka degmada jowhar gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada ayaa furay in la dardargeliyo saarista laamiga si bulshada reer jowhar ay u helaan wadooyin casri ah oo u fududay isku socodka iyo horumarka magaalada jowhar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa etoobiya kala hadlayay khilaafka u dhexeeya koonfur galbeed iyo dowladda federaalka soomaaliya maxamed soomane ayaana faahfaahinaya khilaaf ka xoogan ee u dhexeeya maamulka koonfur galbeed iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa saacadba saacadda ka dambeesa cirkaas ku shareeraya iyada oo dhinacyaduna ay qaadayaan tallaabooyin xaaladda kaga sii daraya maamulka koonfur galbeed deegaanadiisa gaar ahaan deegaana ka tirsan gobolada baay bakool iyo shabeellada hoose waxaa ka socda dhaqaaqyo ciidan iyo sidoo kale kuwo siyaasadeed xubno siyaasiyiin ah xildhibaano iyo sidoo kale saraakiil ciidan ayaa saacadihii ugu dambeeyey dowladda federaalka soomaaliya waxay u dirtay degmooyin iyo deegaana ka tirsan gobolada shabeellada hoose baay iyo bakool maamulka koonfur galbeed dhankiisa wuxuu qaaday tallaabooyin kuwaasoo qayb ay ka yihiin in xilalkii uu ka qaaday qaar ka mid ah saraakiisha booliiska ee degmooyinka gobolada baay iyo bakool oo sidoo kale horay dowladda federaalka soomaaliya ay u magacaawday saraakiil cusub sidoo kale magaalada baydhabo waxaa dabcan si weyn isha loogu hayaa saacadaha soo aadan magacaabista guddiga doorashooyinka oo maamulka koonfur galbeed uu magacaabi doono saacadaha soo aadan wararka ayaa tibaaxaya in magaalada baydhabo la tashiyadii ugu dambeeyey ee ku aadan sii daynta magacaabista guddigan ay ka socoto magaalada baydhabo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dabcan maalmihii ugu dambeeya si weyn ugu howlanaa arrinta koonfur galbeed ayaa safar wuxuu ugu amabaxay magaalada adiis ee xarunta dalka etoobiya halkaas ayuuna wuxuu kula kulmayaa ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ra-iisul wasaare abiy axmed iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa warar aan helnay waxay xaqiijinayaan inay ka wada hadlayaan si guud xaalka siyaasadda soomaaliya si gaar ahna arrimaha ka soo cusboonaaday deegaanada koonfur galbeed ay ka wada hadli doonaan dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa wararku ay tibaaxayaan in etoobiya oo ciidamo ay ka joogaan magaalada baydhabo ee xarunta koonfur galbeed ay kala hadli doonto sidii dabcan ciidamada etoobiyaanka ah ee gacanta ku haya xarumaha muhiimka ee magaalada baydhabo sida garoonka shaati guduud ee magaaladaas loogu ogolaan lahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda inay tagaan magaalada baydhabo xaalka ayaa hadda u muuqda inuu gaadhay meel xasaasi ah marka loo eego tallaabooyinka siyaasadeed ee muqdisho iyo baydhabo ay kala qaadayaan haddii guddiga doorashooyinka ay si rasmi ah dabcan u sii dayso madaxtooyada koonfur galbeed waxay tani ka dhiganaysaa ama ay ka dhigan tahay dhinacyadu si toosa u kala guureen islamarkaana loo jehistay dagaal iyo sidoo kale doorasho lama oga sida waxaa noqon doono magaalada baydhabo sidoo kale waxaa guud ahaan xag- xandhiban oo dabcan la joojiyay duulimaadihii tooska ahaa ee muqdisho ilaa baydhabo maantay waxaa la sheegay xubno xildhibaano ah oo hogaaminaya guddoomiyii hore ee golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan islamarkaana xildhibaano kale weheliyaan in ay tageen deegaan eh, ka tirsan dowlad deegaanka soomaali galbeed etoobiya wararka ayaa tibaaxaya in halkaas diyaarad helikobter ah looga soo qaadi doono kadibna la geynayo magaalada baydhabo xubnahan oo sidoo kale eh, dabcan ah rag xildhibaano ah oo saame ku leh eh, deegaanada koonfur galbeed ayaa waxaa sidoo kale ku jira xildhibaan sarasoor iyo xildhibaan cabdinuur oo hore ugu tartamay gudoomiyaha golaha shacabka eh, xilligii doorashada sidoo kale gudoomiya mursal ayaa isna qayb ka ah waxay wararku itibaaxayaan inay ka qayb galayaan doorashada maamulka koonfur galbeed oo ka qabanayo magaalada baydhabo baraawe iyo shabeellada hoose deegaano kale oo ka tirsan oo iyo weliba buur hakabe iyadana dabcan dowladda soomaaliya ciidamo ayay saacadihii ugu dambeeyey ay ku daabashay faahfaahin oo ka soo baxaya dagaal ka dhacay gobolka sanaag daahir abshir ayaa inoo eegaya dagaal aad u xooggan ayaa ka dhacay ereganada shidan iyo sidoo kale waqadariye ee gobolka sanaag dagaalkan ayaa u dhexeeya ciidamada somalilan iyo sidoo kale dadka deegaanka oo iyagu taabacsan maamulka waqooyi bari isku dhacan ayaa yimid kadib markii ciidamada maamulka somalilan ay saacadii hore maantay ay weerar ku qaadeen ciidamada dadka deegaanka oo ku sugnaa inta u dhexaysa deegaanada shidan iyo sidoo kale waqadariye ee gobolka sanaag iyadoo markii dambena isku bedelay dagaal xooggan oo dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ilaa haatan ma jirto ilo rasmi ah oo xaqiijin kara tirada dhimashada dhaawaca ka dhashay dagaalkaasi maadaama uu dagaalku weli halkaasi ka socdo dadka deegaanka waxay soo warinayeen xaaladda iminka halkaasi ka jirta ay tahay mid aad u kacsan somalilan ayaa hore u sheegteen in gobolkaasi sanaag uu ka tirsan yahay maamulka somalilan islamarkaana iyagu ay ka taliyaan halka dadka deegaanadaasi degana ay taabacsan yihiin maamulka waqooyi bari ee soomaaliya maahan markii ugu horreysay ee dagaalla noocan oo kale ah ciidamada maamulka somalilan iyo ciidamada dadka deegaanka uu ku dhex maro gobolka sanaag gaar ahaan deegaanadani shidan iyo sidoo kale waaqdariye oo muddo dhowr jeer ah ay ku dagaalameen labada dhinac maamulada waqooyi bari iyo somalilan midna ma soo hadal qaadanin kamana hadlin dagaalkan iyo xiisadaana mar kale ka soo cusboonaatay deegaanada gobolka sanaag maamulka koonfur galbeed ayaa dowladda farak soomaali ku eedeysa inay hubka iyo masar laga keenay lagu weeraray maxamed xuseen ayaa inoo faahfaahinaya maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in deegaanadoodii lagu soo weeraray hubkii laga keenay dalka masar dowladda soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in hubkaasi ay u gacan gelisay maleeshiyaada oo uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya inay ku sugan yihiin magaalada buurhakaba hubkaas ayuu sheegay in la doonayo in lagu gumaado dadka ku dhaqan maamulka koonfur galbeed soomaaliya sida uu sheegay markii hubka loo isticmaalo sifo gaar ah oo ka baxsan qaanuunka dalka waxay sababtaa kala qaybsanaanta iyo sidoo kale inay halis gasho nolosha dadka taagta daran ayuu yidhi guddoomiye cali saciid deefiqi oo uu qoraal ku daabacay bartiisii x xaaladda magaalada baydhabo ah ayaa sii cakirnaanaysa iyadoo maamulka magaalada la sheegay inuu dhigay qoryaha liidka diyaaradaha ee ku hareeraysan garoonka diyaaradaha si looga hortago soo degista wafdi la isku khilaafsan yahay xaaladan ayaa imaanaysa xilli khilaaf siyaasadeed oo xoogan oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed soomaaliya kaas oo salka ku haya arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kaleeto awood qaybsiga xaalada siyaasadeed ayaana si weyn isu bedeshay toddobaadyadii lasoo dhaafay kadib markii uu xumaaday xiriirka u dhexeeya finland soomaaliya iyo madaxtooyada baydhaba dowladda federaalk soomaaliya ayaana qaaday tallaabooyin militari iyo sidoo kale kuwo siyaasadeed oo lagu wiiqayo awoodda hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka xukuumadda soomaaliya xildhibaan xuseen cali xaaji ayaa beeniyey inuu iska casilay xilka wasaaradda calika bin calika ayaa inoo faahfaahinaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya xuseen cali xaaji ayaa beeniyey inuu iska casilay xilka wasaaradda isigoo sheegay inuusan waxba kala soconin qoraal lagu baahiyey bartiisa isma casilin anigu cumro ayaan ku maqnaa ayaa lay dhahay wuu iscasilay waa kan wasiirka xogeenka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada oo beeninaya iscasilaadda waxaan rabaa inaan ka hadlo aniga cimraa ku maqnaa beryahan waxaa lii sheegay anoo cimrada ku maqan in facebookgeygii in la jabsaday qorqoraal yaroo la dhahayo wasiirka waa iscasili aa lagu soo qoray been waaye aniga isma casilin mana iscasili doono sideedaba aniga waxaa ku jiraa xukuumaddan dan qaran wax allaale waxay ka shaqaynaysaana ka shaqaynaa dastuurkan cusub oo annagaa ansixini kambeena ugu jirni maalin badanaa usoo jeedni iyadoo ramadaana ka shaqaynayni dowladan hadda khudbadeen waa aragteen dhammaantiin dhammaantiin khudbadeen waa aragteen waxaa ka shaqaynayni in dastuurkan in wadankan uu dastuur yeesho dastuur sax uu yeesho kumeelgaar waqti badanaa lagu soo jiri dastuurkii annaga intaan aan ka shaqaynayni inaan diidno marnaba suurtagal ma noqonayso sideeda waxaa ka tirsanaya dowladda federaalka wax allaale wixii dowladda federaalka ay ka shaqaynaysaan ka shaqaynaa madaxweyne xasan sheekh wuxuu ka shaqaynayo aan ka shaqaynaa tan labaad waxaan rabaa inaan ka hadlo deegaanadan koonfur galbeed koonfur galbeed anaa kasoo jeedo koonfur galbeed anaa kasoo jeedo koonfur galbeed dowlad oo waxaa loo dhisi doonaa insha allah ilaah hadduu diidan dadka ay raalli ka yihiin shacabkan ay raalli ka yihiin oo annaga dhammaanteen aan raalli kana ay siyaasiyiinteen mar walbo waxaa taageersannahay dowlad federaalk waxay ka shaqeynaysa dowladnimaana anaga dowladnimaana deeqda sideenow waxaa rabaa dadka shacabka reer koonfur galbeed inaan la hadlo wax laga shaqeynaya dantiina waaye dantiina in macnaa ii sheega oo aa ka shaqaysaanaa la rabaa madaxweynaha meesha joogo waqtigiisa dhammaadane madaxweynuhu dadkaan halaynine waqti badanaa meeshaan soo joogta adeerow macnaa ii sheeg meeshaan iskaga tag waa mahadsantiin guuleysta insha allah halkaad naga dhegeysanaysaana waa rayidii ujoor markaana warka caalamka weerar lagu qaaday isbitaal ku yaala gobolka darfuur dalka suudan ayaa lagu dilay ugu yaraan lixdan afar ruux oo ay ku jiraan boqol iyo toban iyo saddex carruur ah sida uu sheegay madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayuu tetros anlom ku sheegay sabtidii in bukaano badan laba kalkaaliye caafimaad oo dumar ah iyo hal dhakhtar oo lab ah ay sidoo kale ka mid ahaayeen dadkii lagu dilay weerarkaasi lagu qaaday isbitaalka waxbarashada ee loo yaqaano aldiena ee ku yaala aldiena caasimada gobolka bare ee darfuur habeenkii jimcaha dhanka kale siddeed iyo sagaal qof oo kale oo ay ku jiraan sideed ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ayaa ku dhaawacmay weerarkani sida uu sheegay madaxa hay-adda w h o weerarka waxa uu waxyeelo u geystay waaxyaha hooyada iyo dhalaanka ee isbitaalka taasoo ka dhigtay mid aan shaqaynayn tani markii weerarka uu dhacay masiibadaasi darteeda tirada guud ee dhimashada ee lala xiriirinayo weerarada xarumaha caafimaadka intii lagu jiray dagaalka suudaan ayaa hadda kor u dhaafaya laba malyan ayuu yidhi tedros andom khayaartan dhegeystanaysaay war wixii dalka iyo dibidda caawa inoo soo gaaray waa anigo intaa warka waxaa idin socodsiinayay anigoo cabdiqaadir maxamed imaana waxaa soo saaray almuhandisa cali maxamed warsame cali kabin calika intaana warkan warka xiga aan ku kulmayno aduu maxbuudka inoo soo qiro waxaan ugu dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo